tababarkan oo loo qabtay qaar ka mid a ciidamada asluubta jubbaland ee ilaaliya xabsiyada magaalada kismaayo ayna soo qaban qaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland ayaa ujeedkiisu ahaa sidii sare loogu qaadi lahaa tayada iyo aqoonta ciidanka asluubta ee ilaaliya xabsiyada kismaayo tababarkaana socday saddex maalmood ayaa xubnaha ciidanka ah ee ka qayb galay lagu barayay maamulka iyo ilaalinta maxaabiista iyo tan xabsiga sida uu sheegay taliyaha xabsiga kismaayo maxamed caaqib xirsi macalimiintii ka qayb gashay ka qayb qaatay iyo wasaaradda cadaaladda oo iyaduna ka soo qayb qaatay hawsha ayada aawilkeeda iyo maxaan ku dhahaayay taabgelinteeda inta baan oga mahad celinayo malabada waxaan u mahad celinayaa ciidanka juhdiga ku bixiyey u dhabar adeegay shaqada ay hayaan ee tababarka saddex cishaa qaadanayay taasoo ciidanka isaga ah ee asluubtu ay ka shaqeeyaan shaqo adag oo maxaan ku dhahaayay bili-aadan la ilaalinayo waad garanaysaa shaqo adag oo maxaan ku dhahay muddo dheer socota waxaanu haynaa dad noolnoolooda ka shaqaysaan shaqadii iyada ahayd baan dadka bilaanka si loo dhaqmi lahaa maxaan ku dhahay maamulka iyo maxaan ku dhahay maxaabiisla dhaqankooda qaabka loo maamulo maxaabiista amnigooda sugidooda maxaan ku dhahay xuquuqdooda ilaalintooda iyo nidaamyadii u yaalay qofka maxbuuska ee xorriyadda laga qaaday camal looga dhaqmi lahaa baan loo dhaqanno taasoo iyadana tababarka loo sii xoojinayo markii ilaa markii afraad markii shanaad markii lixaad aan marayno intaan hadda tababarka isaga ah shahaadooyinkeedi aan lagu qaadanayno wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta jubbaland maxamed yuusuf cumar ayaa sheegay in ay ka go-an tahay sare u qaadidda tayada aqoonta ciidanka asluubta jubbaland shirkii ama tababarkii runtii la siinayay asluubta dowladgoboleedka jubbaland oo ku saabsanayay maamulka iyo dhowrista xogta maxaabiista iyo xabsiyada runtii waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo dhammaan ciddii ka soo qayb gashay tababarkan aqoontii ay ka faa'iiday inay kula noqoto goobihii loogu talagalay sidoo kale bulshadii loogu talagalay in looga adeego gaar ahaan maxaabiista ay ka faa'iidaystaan sidoo kale aad sii bartaan ciddii kaloo shaqadan idinla qusayso si uu aqoontan ay sii gaarto runtii saraakiil badan saraakiisha kuwa hadda kasoo qaybgala kasoo qaybgala laakiin saraakiisha maqan ama looga soo tegay xarumaha ama ciidanka saasoo kale in tababarkan aad gaarsiisaan shacabkii iyo maxay ahayto dadkii runtii xabsiga la keenayana aad si fiican aad ula dhaqataan insha allahu tacaala sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mar kale kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan hay-addii barnaamijka naga caawinaysay umsom oo muddo badanna tababaro badanna soo siisay runtii sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo ciidanka asluubta dowlgoboodka jubbaland